asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo dhegeystayaasha inagala socda radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo ah barnaamij toddobaadkiiba hal mar xilliyadan oo kale aan idiin soo gaabino barnaamijkan wadaawadyaaliyo dhegeystayaal aan uga hadalna hadba sheekadii ugu weyneed ee toddobaadkiina soo dhaafay ama qodob kale oo mudan in loo taataahiyo bulshada soomaaliyeed haddii aan hadalo toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya waxaana uu u magacaabay mudane xasan cali khayre madaxweynaha ayaa khamiistii waxa uu ku dhawaaqay in mister khayre uu u doortay kadib markii uu la tashi badan sameeyey islamarkaana uu ka fiiriyey dhinacyo kala dhinacyo kala duwan kadibna uu go-aankaas qaatay markii uu arkay inuu yahay shaksiga ugu habboon ee xilka ra-iisul wasaarenimada ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa isaguna hadal kooban oo uu jeediyey intii magacaabistiisu ay socotay waxa uu ku aqbalay magacaabistaas madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed uu u magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxaana uu sheegay inuu rajeynayo inuu kasoo dhalaali doono xilka qaran ee loo igmaday ra-iisul wasaare khayre waxa uu hadda sugayaa inuu hortago baarlamaanka soomaaliya oo ay siiyaan kalsooni kadibna uu soo dhiso xubnaha golaha wasiirada haddaba haddii allow qadaro barnaamijka muddada saacadda ah ee soo socota waxaanu ku eegi doonaa waa kuma ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaanu sidoo kaleeto ku eegi doonaa fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla ra-iisul wasaaraha cusub iyo sidoo kaleeto bal shaksiyaddiisa iyo taariikhdiisa muddadii kala duwaneyd ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu soo shaqeeyey iyo meelihii kala duwanaa ee uu kasoo shaqeeyey stuudiyaha waxaa ila jooga mas-uuliyiin iyo shaksiyaad muddo dheer saaxiib la ahaa ra-iisul wasaaraha islamarkaana ay meelo kala duwan kusoo wada noolaayeen shaqooyin iyo howlo kala duwanna aysoo kale ay soo wada dhex mareen waxay kale yihiin wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed mukhtaar ibraahim oo dhowr iyo toban sano ka hor ay isbarteen islamarkaana sanadihii dambe ay si aada u wada shaqeeyeen markaas oo ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ku lug lahaa howlaha la xiriira mas-uuliyadaha wasaaradda qayb ka mida oo ah inuu madax ka ahaa shirkadda la yidhaahdo somo oil and gas ee shidaal baarista soomaaliya ka shaqaynaysa islamarkaana wasiir maxamed mukhtaarna uu ka ahaa wasiirka waxaa sidoo kaleeto ila joogay stuudiyaha injineer maxamuud xasan oo muddo dheer ay wada deganaayeen wadanka norway wasiirka waa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre islamarkaana dabayaaqadii sideetamaadkii ay wada degeen wadanka norway laakiin ay si wanaagsan isku barteen kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii ilaa haddana ay si wanaagsan isku yaqaaneen marka hore kusoo dhawaada stuudiyaha raadiga telefishinkaaan ku bilaabo injineer xasan maadaama waqti badan injineer maxamuud xasan waqti badan aa istaqaane bal shaksiyadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre qofka aan aqoon adoo kasoo bilaabaya xilliga aad baratay iyo meesha aad ku baratay maxaad ugu sheegi lahayd qof noocaa weeyaan ra-iisul wasaare khayre
maxasin cadaala iyo s m t v niyo maaragtay muddo ah waqti dheer ayaan isnaqinay ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre waxaan isla joogi jirnay norway xilli hore ilaa sagaashameeyada ah ayaan isbaranay wuxuu igu horreeyey macnaha oo aniga akhlaaqdiisaan ka barta waxay ahayd inuu ahaa nin macnaha aada iyo aada u degan bini-aadnimadiisuna aada ay u fiican tahay dadkana soo dhaweeya aadna u furfuran intaasaan ku warta shaksiyan ku bartay kabacdina waa saaxiibaa naqanay waa isbarnay jaamacadaan dhiganayay meeshaas ka dhiganaya isaguna jaamacad u dhiganayay kolleytaba wuxuu ahay dadka markaas aan saaxiibnay oon isbarnay weligeena macnaha xiriirkeenu muusan muusan go-in meel kastoo aan tagnaba waa isnaqinay waana maaragtay waa qofka keliya macnaha aan aan aaminsanahay saaxiibtinimadiisa inaysan dhammaanaynin waxaan kaloo ku bartay macnaha inuu ahaa nin aada u shaqo badan oo hard worker ah waxaan ku bartay inuu ahaa nin muxuu aha target leh oo oo maaragtay reer target leh macnaha inuu wax barto inuu shaqeeyo inuu dabax daro ya muxuu ahay iyo nin ambitious ah oo oo oo macnaha bigger picture yaqaana waxa wadanka laga rabo waxa maarata society ay ka rabto waxa looga baahan yahay alxamdulillah wuu ku guulaystay intaasaan kusoo koobaa marka u horeysa waaya marka haddii aada bal inoo faahfaahiso magaalada aada wada degeyneydeen wixii uu baran jiray waxyaaba uu ka shaqayn jiray intii aada xusuusatay intaan xasuusto aniga waxaan baranaya engineering ra-iisul wasaare xasan cali khayr wuxuu baranayay dhaqaalaha jaamacadda dhaqaalaha ee wadanka norway magaalada aan wada deganayn ayuu ka baranayay
ana engineering ayaan barnaya marka xilligaas ayaan maarata aad aan usul soco jirnay waayo xagga shaqada muxuu qaban jiray muxuu ka shaqayn jiray shaqada eh, society-ga ayuu aad iyo maarata ugu shaqeeyaa society-ga uu aada ugu shaqeeyey xiliyadii dambena heer wuxuu ka gaaray inuu manager ka noqdo eh, muxuu ahaayey hay-ad caalima ah oo humanitarian ka shaqeysa eh, arrimaha dibadda uu madax ka noqdo eh, ilaa iyo regionalkan eh, east east africa Mhm.
uu madax ka noqdo marka weligiisba wuxuu kusoo dhex jiray eh, inuu maaragtay eh, society-ga macnaha bulshada inuu wax u qabto u shaqeeyo gargaaro oo ka caawiyo muxuu ahaay ii sheeg eh, dadka masaakiinta oon aqoonta badan lahayn eh, uu ka taageero xataa muxuu ahaay waxyaabahay u baahan yihiin ilaa marka dambena ay- ay gaartay international uu gaaray oo heerkaas uu soo gaaray ilaa ay regional manager u noqday waayo kusoo noolaaban doonaan jiray maxamuud eh, waxaan u imaanaya wasiir maxamed mukhtaar eh, wasiir soo dhow mar kale een, kadib eh, muddadaas dheer oo norway deganaa waxaa eh, igu maqaala inuu u wareegay waddanka ingiriiska een, adiguna halkaas baad ku nooleyd dabcan muddo dheerna saaxiib waad ahaydeen bal halkaas adoo nooga soo bilaabaya waxa aad ka taqaano ra-iisul wasaaraha cusub Een, marka hore anoo fursaddan ka faa'iidaynaysan waa ugu hambalyanayaa runtiina een, hami weyn ayaa laga qabaa sidaan ognahay sideedii february markay doorashada dhacday dadka soomaaliyeed waxay muujiyeen inay hami weyn ay ka leeyihiin madaxweyne farmaajo marka madaxweyne farmaajo inuu kalsoonidaas uu siiyo xasan waa mas-uuliyad aada u weyn marka waxaan leeyahay ilaahay mas-uuliyaddaas marka hore ha u fududeeya een, isaga iyo dowladdiisa ay imaan doontana ha ka dhigo kuwii hamigii soomaaliya ay ka rajaynaysa kuwa keena oo run ka dhiga allah ha ka dhigo haddaan intaas kaga gudbo sidaa sheegtay xasan muddo dheeraan is naqaanay Eh, waxaana ku bartay soomaalnimo manaha een, aniga waxaan ka mid ahaa eh, raggii ingiriiska deganaa arrimaha soomaalidana eh, ka shaqaynayay taa ayaan isku baranay taa ayaan saaxiib ku noqonay waa qofay soomaalinimada ay ku weyn tahay Eh, kadib halkaas wuxuu u yimid inuu master degreegiis ku sameeyo scotland ayuu ku sameeyey een, oo maamulka ah ayuu ku sameeyey Eh, taa iyo xiriirkeenii uu uu ka soo bilowday ilaa iyo hadda een, waa waa qofaa waxay ahayd ama aan wada shaqaynayna ama aan wada xiriireynay Een, xiriirkeena ugu badnaana wuxuu aada u xoogeystay markii aan noqday wasiirka batroolka Eh, sidaad la socoto shirkadii soma oil een, heshiis ayay dowladda soomaaliya la gashay laba kun iyo saddex iyo tobankii bishii ogos lixdeeda heshiiskaasoo la dhihi jiray heshiiska sahminta oo seismic option agreement Eh, asagana wuxuu board of directorka ka ahaa een, soma oil ayuu director ka ahaa marka wada shaqayn ay eh, dhow ayaa ka wada dhexeysay eh, wasaaradda iyo eh, shirkadda Soma Oil taana marka waxay noqotay wada shaqayn oo aan si toos ah anagii asaga noo dhex marto laakiin intii ka horreysay waxay ahayd sha- wada shaqayn iyo saaxiibtinimo si dadban ah waayo een, intaas adugu aada baratay een, qof nuuce ahuu ahaa ma ma qof siyaasadda daneeya oo maaragtay arrimaha siyaasadda ku lug leh miyuu ahaa oo hami noocaasa ku jiro ma qof wuxuu ahaa ee arrimahaas ayna ku jirin maxaa ku tilmaami kartaa shakhsiyadda aad ku taqaano Eh, runtii eh, xasan fursadda uu helay oo weyneed waxay tahay inuu usoo shaqeeyey een, arrimahan humanitarianka soomaaliya kasoo shaqeeyey xilliyadii uu, eh, dhibka badnaa ay soomaaliya soo martayna uu kasoo shaqeeyey uu tegay dhammaan gobolada soomaaliya eh, uu tegay Eh, uu ka noqday country eh, director ama eh, mas-uulka eh, u qaabilsan hay-adda eh, qaxootiga eh, eh, norway oo u qaabilsan soomaaliya inuu noqdo taa marka waxay fursad u siisay inuu la tacaamulo eh, dadkii markaas eh, xilliyadaas kala duwan joogay ama ha noqdaan eh, dhaqanka ama ha noqdaan siyaasiyiintii markaa joogtay ama ha noqdaan eh, dadkii la dhihi jiray dagaaloogayaasha eh, kadib maxaakiimtii ha noqdo eh, kadib dowladihii dam- isaga dambeeyey ha noqdo dowlad goboleedyada ha noqdo Eh, runtii macnaha wuxuu taa u saamaxday inuu network fiican ama xiriir fiican uu la yeesho dhammaan soomaaliya eh, deegaanadeeda kala duwan iyo dadkeeda kala duwan iyo mas-uuliyiinteeda kala duwan taa marka macnaha waxay u fududaysay inuu access u yeesho macnaha arrimihii siyaasadda sababtoo ah haddii aad ka shaqaynayso arrimaha bani aadamnimada marna kama maarmaysid inaad arrimaha siyaasadda la- la socoto ee siyaasiyiintii la xiriirto ilan siyaasiyiinta ayagaa maamula eh, ma aha siyaasiyiinta qasab kuwa la doortay inay noqdaan laakiin kuwii deegaanka joogay ama macnaha tuulada joogay ama markaa eh, meeshaas aad rabto inaad geyso macaawinada ama aad iskuul ka dhisto ama ceel aad ka dhisto dadka maamulaya waa inaad la tacaamulto waa inaad dhaqankooda taqaano waa inaad qabiilkooda taqaano waa inaad luqad eh, rabitaankooda inaad taqaano waxay ka caroonayaan waa inaad barato so marka taa marka waxay u saamaxday inuu dadka soomaaliya i- ee duruufahaas kala duwan ku jira ee adag inuu barto so marka taas ayaa waxay ay- ay ka dhigtay eh, siyaasi aan laakiin aan ku magacaawnayn jego siyaasadeed laakiin fahamsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ka jirto Een, si kale oo markaa uu kaga badbaadi karin ma jirin in uu la shaqeeyo eh, ku dhex shaqeeyo gaarsiiyo een, mucaawinadii loo baahnaa iyo kaalmadii loo baahnaa taa ayaa u diyaarisay inuu soomaaliya siyaasadeeda eh, la socdo waay injineer maxamuud baan ku laabanay injineer maxamuud maadaama xilligaas laga yaabo eh, ra-iisul waaruhu dabcan hadda waxaa la sheegay inuu oo, ah, afartan iyo sagaal sano jiro waxaa laga yaabaa sagaashameeyadii inuu nin dhalinyaro ahaa adigu sidaas oo kaleeta adnan dhalinyaro ahayd Eh, berigaas qof hami siyaasadeed leh ama raba inuu siyaasadda waddanka ka qayb galo ama hogaanka sare ee dalka uu uu noqdo ma aha ma ku taqaanay dabeecad ahaan
horta siyaasadda muxuu ahay cadaalow macnaha ujeedadii ugu weyn waa in loo shaqeeyo society macnaha maadaama uu xasan khayre u shaqeyn jiray eh, society-ga iyo shacabka bulshada soomaaliyeed Eh, that means waxaa waye indirectly siyaasadda waa ku jirtaaba marka dadka wa- meeshaas uu kasoo bilaabay inuu dadka macnaha uu caawiyo uu ka shaqeeyo uu la la- macnaha uu la kulmo macnaha madaxda wadanka eh, uu isku xiro eh, shacabka iyo madaxda dowladda norway shacabka soomaalida shacabka soomaalida haa shacabka soomaalida haa inuu isku xiro marka wa- waa jira organisashano badanaa jira uu ka shaqeyn jira marka olredi qofka macnaha jam- meeshaasuu kasoo gala macnaha siyaasadduna dee waa waa inaad dadka u qabato saan saan aaminsanahay Eh, sidaasna wuu wada ilaa hadda oo macnaha marba dhinacuu kasoo galay De ilaa haddana waxaan aaminsanahay inuu maaragtay wax weyn ka qaban karo sababtoo ah asigii oo- oo experience macnaha xaddhaafa le dhankii waxbarashadii dhankii macnaha experiencega intaasoo san u shaqaynayay iyo isigoo macnaha nin eh, muxuu ahay ambition fiican la ahaa macnaha inuu waddankan dhibaatada ka saaro ama wax u qabto waay Een, eh, intaas waa waa barashadiisii eh, ra-iisul wasaaraha intaana barashadaas aanan ka aanan ka gudbin wasiir maxamed mukhtaar baan usoo noqonaya wasiir waxaa jirtay mar eh, warar kala duwan oo laga qoray ra-iisul wasaaraha oo la xidhiidha in mar shirkadda uu ka shaqaynaya lagu eedeeyey eh, eedo loo soo jeediyey la xidhiidha masuq maasuq eh, iyo sidoo kaleeto eedo loo jeediyey kooxo kala duwan oo xiriiro iyo waxaas ay jireen inkastoo la sheegay markii dambe isla hay-adihii warkaas oo qoray ay beeniyeen haddana ay sheegeen warkaas inuuna war sax ah aanu ahayn ee sheekooyinkaas dadka soomaaliyeed haddii aad u faahfaahiso la xidhiira musuq maasuqa iyo xidhiirka kooxo kala duwan iyo wararkaas sida ay ku yimaadeen iyo sida ay ku dhammaadeen
cadaal waa su-aal aada u fiican un ay u baahan yihiin xaqna ay uleeyihiin dadka soomaaliyeed in ay xaqtaas ogaadaan iyo sidai ay wax u dhaceen Eh, sidaan sheegay laba kun iyo saddex iyo tobankii bishii ogost lixdeedii shirkadda somo oil iyo dowladda federaalka soomaaliya eh, waxay galeen heshiis la yidhaahdo heshiiska sahminta ee shidaalka Eh, sidaa la socoto laba kun iyo afar iyo tobankeedii bilowgii dowladdii waxaa imaaday cabdiweli oo waxaa isbedelay eh, dowladdii saacid waa tii la bedelay wasaaraddii batroolka marka eh, manageri ka hor wasaaradda waxaa jiri jirtay kheyraadka xilligii saacid waxaa la abuuray dowladdii eh, eh, cabdiweli wasaaradda batroolka gooni ayay u istaagtay waxaa markaa wa- eh, wasiir ka noqday wasiir daa-uud wasiir daa-uud marka waxa uu dareemay eh, isla markii usoo baxday in wasaaradda batroolka haddii la rabo eh, arrintan eh, sh- loo igmaday ee ah sahminta iyo soo saaridda qey- ka faaidaysiga kheyraadka ay isugu jiraan shidaalka iyo macdinta in ay wasaaradda u baahan tahay inay hesho xafiis inay hesho khubaro inay hesho aaladihii iyo eh, tashiiraadkii ay ku shaqayn lahayd taa ayaa keentay in uu wadahadal la furo shirkadii eh, somo oil uu yidhahdo waxaan u baahannahay khubaro waxaan u baahannahay xogtii aada aruurinaysaan eh, meelaan dhigano marka inaad naga caawisaan ayaan rabnaa bishii abril laba kun iyo eh, sh- eh, afar iyo tobankii ayaa heshiis eh, shan iyo labaatankii bishii abril laba kun iyo afar iyo tobankii ayay wasaaradda iyo waka- iyo shirkadda somo oil heshiis wada galeen oo ku salaysnaa in khubaro eh, eh, laga caawiyo ama heshiiskaasoo loo yaqaano heshiiska capacity building agreement ama tayeenta eh, wasaaradda heshiiskaas ayuu ku salaysnaa kadib marka waxaa dhacday in kooxda la socoshada muxuunqabateynta inay ku eedeeyeen wasaaraddii in shaqaalihii la siinayo mushaar eh, mushaarkaasna uu keenayo eh, waxaa loo yaqaano conflict of interest ama iska soo horjeed maslaxadeed oo ah inay mushaar ka qaadanayaan shirkadda somo oil oo taa marka loo fasiri karaa in ay u fududaynayaan ama ay u adeegayaan in ay u shaqeeyaan eh, eh, shirkaddii oo aanay macnaha maslaxaddii qaranka soomaaliyeed ay ka hormarin karaan ma- eh, eed noocaas ah ayaa loo soo jeediyey Eh, markii eh, eedaasna waxay soo baxday eh, laba kun iyo shan iyo tobankii ayay soo baxday markii ay soo baxday eh, kadib waxaa bilowday baaritaan ayaa bilowday Eh, annaga marka dowlad ahaan markii eedeyntaasi ay soo baxday eh, bishii juun prime ministerku waxa uu magacaabay eh, guddi oo guddi madax bannaan oo ka kala socda hay-adaha kala duwan ay ka mid tahay ay, eh, xafiiska eh, b- eh, prime ministerka ay ka- oo ka mid yahay xa- xa- xafiiska xiriiryaha guud ay ka mid tahay maaliyadda eh, shaqadii shaqaalaha dad noocaas ayaa la la magacaabay oo arrintaas soo baaro muddo saddex bilood ah ayay arrinta baarayeen bishii november ayay soo gebagabeeyeen waxayna hereen inaanay jirin wax isbedelasho ah ama isdhaafsi ah ama musuq maasuq ah ee ka dhexeeyey wasaaradda iyo shaqaalaha markaas la siinayay sababtoo ah shaqaalahaas ayaga mas-uulka ma aha mana go-aamin karaan xaquuqna uma laha inay blocks bixiyaan ama dhul ay bixiyaan dhul soomaaliyeed inay bixiyaan mas-uuliyadooda maysan ahayn eedeentii ay monitoring groupka ay samaysa ama kooxda la socoshada soomaaliya isla markii waxay sidaas oo kale ay u gudbisay xafiiska serial fraud officeka ama xafiiska musuq maasuqa daran ee boqortooyada ingiriiska ayay u gudbisay oo ay ku eedeynayso somo oil inay musuq maasuq ay gashay taasoo keeni karta iswax isdhaafsi dhexmara soomaaliya iyo somo oil kow iyo soddonkii bishii julaay laba kun iyo shan iyo tobankii ayaa baaritaankaasi ay bilaabeen serial productska ama s f o ga waxa loo yaqaano oo ingiriiska waxa uu socday muddo shan iyo toban bilood ah waad dareemi kartaa baaritaan noocaasa marka uu shan iyo toban bilood qaato in si fiican loo baaray loo rogrogay loo raadiyey waxaa lasoo gebagabeeyey bishii november laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa lasoo gebagabeeyey waxaan lagu soo gebagabeeyey inaanay jirin wax caddayn ah oo ama musuq maasuq ah oo dhex maray oo wax isdhaafsi ah oo dhex maray shirkadda somo oil iyo soomaaliya taa marka waxay la mid tahay helitaankii ama natiijadii uu gaaray guddigii soomaaliyeed ee madax banaanaa ee horey u fiiriyay arrintaas markaas arrintaas eedaas waxay ku dhamaatay halkaas ayay ku dhamaatay meeshaas ayay ku xirantay sidoo kale waxaa jirtay eedeyn xasan khayr asaga u gaar ahayd oo lasoo jeediyey oo ay soo jeediyeen qolooyinka monitoring groupka ah ama qolooyinkan la socoshada cunaqabateynta soomaaliya xagga hubka oo ay leeyihiin xasan waxa uu lug laleeyahay ama xiriir la leeyahay dhow kooxda al-shabaab eedeyntiina way soo baxday sidoo kale eedeyntii baaritaan ayaa lagu sameeyey kadib waxaa caddaatay in aanu xasan uusan wax xiriir ah uusan la lahayn shabaab taana waxay noqotay marka in eedeyntiina ayadana dib loola laabto marka isla hay-addii soo saartay ayaa beenisay labadaba soo ma maya midda ah in somo oil iyo musuqmaasuq uu dhex maray iyo soomaaliya waxaa baaray laba guddi mid waa guddi soomaaliyeed oo mudwasaarihii cumar cabdirashiid uu markaa magacaabay uu baaray ay baareen guddigaas ay natiijadii soo gaareen sidoo kale eedeyntaas waxaa baaray serial fraud officeka ama macnaha xafiiska musuq maasuqa daran ee u k maadaama shirkadda somo oil ay xarunteeda ay tahay ingiriiska halkaas ayaa lagu baaray shan iyo toban bilood ayay socotay baaritaankaas ayaga ayaa si gooni usoo gebagabeeyey oo yiri macnaha wax musuq maasuq oo dhex maray shirkadda somo oil
kan kaleeta laakiin
ayadana sidoo kale markii eedeyn shaksiyeed ayay ahayd eedeyntii wuxuu qabsaday xasan shirkad oo qareena ah arrintii macnaha waa laga daba tegey den waxaa soo baxday in sida wax loo sheegay aanay u jirin taas ayaana keentay in eedeyntii ay la laabtaan ciddii soo jeedisa oo ahayd monitoring group waata daawadayaal dhegeystayaal barnaamijka kulanka toddobaadka ayaanu ku guda jirnaa waxaanu uga hadlaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre waa qof nuuco ah maxaase hor yaalla maxaase laga rajaynayaa ra-iisul wasaaraha stuudiya waxaa ila jooga marti kala duwan oo ay ka mid yihiin shakhsiyaad muddo dheer ay saaxiib ahaayeen ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa ka mid a wasiirka badroolka iyo macdanta ee soomaaliya mudane maxamed mukhtaar ibraahim iyo injineer maxamuud xasan oo muddo ka badan labaatan sano ay saaxiiba ahaayeen islamarkaana ay ku wada noolaayeen waddanka norway ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya daawadayaal dhegeystayaal idinkana waxaan fursad idin siinaynaa insha allahu tacaala inaad teleefonada soo gashaan oo ra'yigiina iyo su-aalihiina halkan aad nagula wadaagtaan haddii ay jiraan waxaa jeclaan lahaydeen in aad usoo jeedisaan ra-iisul wasaaraha cusub tale iyo fikir iyo sidoo kaleeta sida aad u aragtaan magacaabista madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu u doortay ra-iisul wasaaraha dalka inuu noqdo mudane xasan cali khayre barnaamijka aynu ku guda jirnaa insha allahu tacaala mar dhowna fursad ayaan idin sii doonaa idinkoo nagala soo xiriiri doona teleefonada shaashada aad ka arki doontaan haddii aan usoo noqdo oo injineer maxamuud aan ku bilaabo injineer maxamuud aqoonta aada u leedahay ra-iisul wasaaraha markaad ku eegtid marxaladda soomaaliya ee maanta uu ra-iisul wasaaraha ka noqonayo ee uu noqonayo matoorkii ama mashinkii dhaqaajinayey dowladnimada fulintii isaga uu horkacayo maxaa kuu soo baxaya
wallahi cabdaalo aada ayaan u farxay markaan maqlin xasan uu noqday prime minister sababtoo ah wax kalena ma aha saaxiibtinimo xataa gooni ma aha laakiinse alshaan qualificationkiisa iyo experiencega uu leeyahay ayaa macnaha waxay tahay aada iyo aada u weyn waddankeena soomaaliya waa la socotaa xaaladda uu ku jiro maanta xaalada qallafsan uu ku jiraa oo maaragtay daraabad xuna jira siina socon doona ilaa iyo may marka maadaama xasan kheyre uu unitariankan intaasoo sano ka shaqaynaya aniga ja waxaan fahmay meeshaas inuu meesha ugu horeyso dareertiisa inay noqonayso fursad u tahay dadka abaarwaaya.
fursad u tahay ah. maxaa yeele waa nin kasoo shaqeeyey waa nin linkiska yaqaana meelihii wax laga raadi lahay dadkii norway waa wadamada waxaa wadanka ugu maaragtay lacag bixinta badan eh, markay naq- noqoto micnaha unitarianka marka eh, anaa waxaan rajeynayaa marka inuu experienceiisa soo ka faa'iidsanayo wadanka uu ka bixi doono dhibaatooyinka oo ay haysto xagga siyaasadda iyo hogaanka iyo marxaladaha soomaaliya waad ka warhaysaa aqoontaad u leedaha ma u malaynaysaa inuu maarayn karayo eh, xasanadaha siyaasadeed ee wadanka mararka qaarkood ka jira iyo aad iyo aad aad iyo aad waxaan rabaa inaan ku darsado een, eh, arrimo yaroo taa daba socdo Eh, xasan markii ah, wuxuu iga sheekeyn jiray markuu tago eritrea een, isaga iyo tacaamulka dhex maro ilaa iyo madaxweynaha afuweeri sidoo kale markuu kenya eh, waxa uu ahaa eh, regional director oo ahayd maanaha horn of africa ay ku jiraan eh, sudan yemen eritrea intaasuu mas-uul ka ahaa Sidoo kale- hay-adda n r c ha nrc markuu joogo waa sideed wadano markaas uu mas-uul uga ahaa oo uu la tacaamulayey siyaasiyiintoodii eh, uu la tacaamulayey macnaha eh, qolooyinkii ugu qaabsanaa arrimaha bani aadamka Eh, taa marka waxay fursad u siisay inuu diblomaasiyadda ama waxaan eh, xiriirka caalamiga uu wax badan uu ka fahmo eh, qaabka ay u degan yihiin sidoo kale markii uu soomaaliya gudaheeda ka shaqaynayna maanaa waxa uu tegi jiray deegaanada kala duwan iyo sidaan sheegay gobolada kala duwan taa marka waxay fursad u siisay in dadka soomaaliyeed iyo sida ay kala yihiin ay eh, inuu fahmo sidaa hadda aad ka dareemayso dowlad goboleedyada dhammaan way soo wada dhoweeyeen taa waxay muujinaysaa xiriirka dhow ee uu la leeyahay ee dowlad goboleedyada intaa waxaa sii dheersan shaksi ahaan waa qof maamul soo maray oo ma- maamul uu ku dhex jiray ee ma- isla markaasna maamulayna n r c budgetkeedii oo gaarsanaa markaas ilaa boqol milyan oo dollar ma marka fahmi kara muhiimadda qorsiga iyo baahida jirto iyo sida loo kala horumariyo iyo sida loo kala maamulo iyo sidii macnaha natiijada ka dhalan karta ee tallaabo walba loo qaado ee s- ay keeni karto ee wax ka ka fahamsan sidoo kale laba kunoo shaqaala ayuu madax u ahaa taana waxay keenaysaa in eh, xafiiska prime ministerka iyo dowladdiisa ay noqdaan dad wada shaqayn kara ama shaqayn kara ama karti u leh in ay ay ay hamiga laga leeyahay ay keenaan waay wasiir maxamed eh, su-aal waxay jirta taas la xiriirta oo ah madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed markii uu ka hadlayay baarlamaanka oo khudbadiisa murashaxnimada ka jeedinayey wuxuu sheegay in eh, uu la imaan doono siyaasad ka duwan madaxdii hore oo isbedbedelka xukuumadaha ama ra-iisul wasaarayaasha la xiriirta oo uu xulan doono ra-iisul wasaare la shaqayn kara muddada uu xafiiska hayo ama muddada xilka loo doorto Eh, markii uu khamiistii magacaabay ra-isul wasaarahana isla hadalkii uu ku celiyey wuxuu yidhi waxaan u arkay inuu yahay qof aan uga maarmi karo in isbedel badan la- la sameeyo aan wada shaqayno Een, arrintaas iyo aqoonta aad u leedahay ra-iisul wasaare eh, xasan cali khayre markaad fiiriso rabitaankii madaxweynaha iyo shakhsiyadda eh, xasan cali khayre miskeenaya horta rabitaanka ay dadka soomaaliyeed ay ka rajeynayaan madaxweynaha waa dareemi kartaa oo waxay caddeeyeen sideedii bisha eh, februaayo markii la doortay rabitaan aada u weyn hami weyn ayay madaxweynaha ka leeyihin hamigaa marka cidda uu ku aaminay oo isleeyahay hamigaas way fulin kartaa oo dadka soomaaliya way geen kartaa kolley waxaad filaysaa inuu yahay qof uu kalsooni badan uu ku qabo Een, xasan karti ma leeyahay ha xasan aqoon ma leeyahay ha xasan waayo arag ma le- eh, xasan khayr waayo arag ma yahay ha Een, arrimo waxaa jira marka eh, ka baxsan mar walba eh, shakhsiyaadka labada qof ee ka baxsan ayaa jiro oo u baahan in la soxo anaan rajaynayana in dowladdan imaan doonto haddii la yidhaha culeyskeeda saari doonto oo ah eh, arrinta dastuurka qayb ka mid ah dastuurka waxay ka hadlaysaa awoodaha kala lahaanshaha eh, xafiisyada kala duwan ama ha noqoto federaalka iyo dowlad goboleedyada ama ha noqoto xafiiska eh, prime ministerka iyo madaxweynaha marka waxaan rajaynayaa arrimahaas inay wax badan ka saacidi doonaan inay dadka soomaaliyeed iyo maamulka iyo madaxdaba fahmaan sida awoodaha loo kala leeyahay iyo sida awoodaha ay ugu shaqeeyaan marka dabcan waxaan rajeynayaa eh, soomaaliya way soo aragtay wax badan ee dhibaatada ay leedahay markii isqabqabsi siyaasadeed u yimaado waktiga dhumo dib u dhaca yimaado ee cawqawaaqixumada ka- ka dhalata iyo culayska siyaasadeed ka yimaado marka waxaan rajeynayaa inaan wax badan aan ka baranay oo ilaahayna aan ka baryana inaan mar dambe aan dib ugu laaban waay eh, dadweynahan fursadda siin doona haddii ilahay uu yihahdo intaana siinin laakiin maxamuud baan rabaa si kooban maxamuud isla su-aashaas ku saabsan aqoonta aad u leedahay eh, eh, ra-iisul wasaaraha dabcan in aqoonyahanana waa tahay wadanka iyo duruufihiisa wada socotaa madaxweynahana ahmiyadda koowaad wuxuu ka dhigtay inuu ka fogaado eh, isku dhicii lagu yaqaanay inuu dhex maro eh, oo keeni jiray in xukuumado badan la bedbedelo iyagoo waqtigooda gaaray Eh, shakhsiyadda la shaqaynta dad kaleeto ama eh, qof madax ha u ahaado ama yuusan u ahaaneen markaad ku eegto ma u malaynaysaa inuu yahay qof la shaqayn karaya madaxweynaha
yes I'm sure, waa hubaa inuu macnaha la shaqaynayo madaxweynaha sababtoo ah macnaha qofkaan marka dhow aan ahaa nin experience loo adduunya oo kasoo shaqeeyey hay-ado waaweyn intaasoo kun oo qof la shaqeeyey oona wax dhibaataan ay kasoo yeerin ya aniga gaalo anoola sheekeysanayo hadda ka hor niman cadaanay meel ku wada shaqeeyeen anaa way ii sheekeynayeen laakiin haddana ma oga inaan isnaqaano mogta nin saas u fiicanaa jira nin naar noocaasaa jira nin xasan khayre okay xasan ma fahamt macnaha ninka nin macnaha positive waayo oo oo shaqeynayo oo maaragtay muxuu ahay shaqadan experience fiican u leh i hope soomaalida inay macnaha ay ay la shaqeeyaan prime ministerka ay la shaqeeyaan asiga macnaha aysan ku bilaabin calisaan waxyaabaha sida dhaqankeena soomaalida ay tahay dhaliile iyo waxaas waxyaabahaasa waxa soomaaliya qaribaya laakiinse qofkan shaqadiisa waa ka adag yahay waana gudanayaa waana nin experience iyo aqoon u leh macnaha muhiimtaas waa waaya dadweynaha ayaan ku noqonaya qadadka telefoonada ku jira asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaal magacaaga ee meesha naga soo wacayso
وأنا مرحبا حمام بشار
bishaar xaggee joogtaa
لسه وحمد لله مقاوة غيره صوت بايت bishaar cali faarax soo dhowow baydhabaad joogtaa walaal barnaamijka haddaad la socoto ee, soo dhowow maxaad nagu beeninaysaa ra'yi iyo su-aal
وأنا أستعلم ورحمة الله تعالى يا أبانا تجيب رحمة الله أدام إلى أن تدرنا waad mahadsantaa walaal
والله صراحة ومعرفة السلام والرحمة وعن آل يعني جوعتها نزلها في الجزيرة إن نتعلم الصدق والرياضة وأن يستعين إن أتلت شأن وحصل عن الأمر في دروسك وأن يتعلم waata وأنا معرفة وحياة والسوشيال ميديا كبر وأمور مهمة قد يعرفها لأخويا عن فتحة أنت تتبع أنا تتبع بما شعب صغير ما دام ينتظرون على السوشيال ميديا الثانية أن تعبر كلي من الحب تعتم إلى تلك الحياة تعتبر بجانب هذا النظام bishaar intaadan ka bixin walaalow aada mahadsan haddaba toos bay kuu maqlayaan baa laga yaabaa ma kuu daawanayaan eh, dadkaas aad aad dabcan eh, aduu tabashada ka qabteed u aragto inay waxyaabaha wanaagsaneyn ay faafinayaane toos ula hadalo maxaad ku dhihi lahayd
وحمد لله البلاطين اللي جبنا البلاطين اللي كانوا كتبنا قبيالة يو ناس أبلغاتو يو ساعة وكأنا قبيالة سنقوها يومين مرة نعطيها كل أبدا على بعض ما شئوا لكن حتى لو الكنسي حافظة قبيلة لأن السوشيال ميديا والمنسيبية مثلا لك عمل جيلة يوسف عن فيسبوك وغيره أبلغاتو بلان قبيالة بلان وغيره على ما تعرف waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa adeega soo nambarakan uga qarnay qaybteeda social media waaye marka waxaan jeclaan lahaa maadaama baahida dowlada aad ku leedahay waxyaabaha noocaas oo dhalinyarada aan koogiisa ku ah oo had maarata ambishisa aad u kordhay u wanaagsan yahay inaad ka dadaashaan inaad ka hortagsaan tabalaa maaratahay inaad ka dadaashaan maadaama qofka qofka ku gaarsiyaa marka xaqka soomaaliya kulligu yahay in maaragtay dadka aan ugu kicin waxyaabaha noocaasa marka intaasaan aan waad mahadsanta waad mahadsantaha bishar walaal aad baad u mahadsan tahay taladaadaas iyo dardaarankaagaas waxaan rajeynayaa inay dad badan gaarayso iyo meelo badan Eh, qof kaleetaan siinaya asalaamu calaykum walaal magacaaga iyo meeshaad joogto halo walaal dhalada iska demi eh, telefoonka igala soco xaggee joogtaa cabdullaahi sheekh axmed miya cabdullaahi codkaagana kor u qaad meeshaad joogtana i- igu- ii raaci waa ka xumahay cabdullaahi telefoonka ka go-ay haddii uu qof kale ku jira intaan amartada kusoo noqonin asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal magacaaga iyo meeshaad joogto adoo t v-gana iska baktiinaya fadlan si aad i maqasho xaggee joogtaa cabdiqaadir magaaladee muqdisho mise magaalo kale xaggee joogtaa walaal ismaaciil yaa tiri waaya soo dhowow cabdiqaadir eh, ra'yigaaga iyo aragtidaada ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub iyo wixaad ku dari lahayd walaal waxba kaama maqlin cabdiqaadir codkaaga kor u qaad fadlan haye waaya واضح waa si fiican baan kuu fahmay cabdiqaadir waa fariintaa way cadda waan rajeynayaa inay gaarto meesha aad aad aad ujeeda waad mahadsantaha walaal aad baan kugu mahad celinayaa bartaan kusoo noqonaya anoo dadweynahan haddii la yihahdo mar kale fursad siin doona mudane maxamed mukhtaar soo dhowo hadda waxaad kamid tahay xukuumadda sii haysa xilka ee waktigeeda uu dhammaanayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya adoo dabcan dalka dhinac kasta ka eegaya maxaa horyaala maxaa ugu waaweyn ee laga sugayaa horyaala
horta waxaa dowladnimada waxay tahay dhamaystirka wax hawshii socotay sidaan la soconno saddex shaqo oo waaweyn ayay dowladdii hore ay waday oo u baahan in la dhamaystiro oo ah federaaleyntii sidaan hadda la soconno inta badan federaalka wuu qabsoomay laakiin federaalka waa in loo sii dejiyo hoos suurooyinkii degmooyinka waa in la gaarsiiyo waa in la dhamaystiro tii guddiga xuduudaha howshoodii inay dhamaystiraan adiga isku soo duubo manaha arrinta federaaleynta iyo dhamaystirkeeda waa shaqo weyn oo taalo sidoo kale waxaa yaallay arrintii dastuurka sidaan la soconno dastuur ayaa taladiisii ay socotay oo qabya oo loo baahan yahay in uu wax badan soo dhammaystiro qaybo ka mid a waa la qabtay qaybihii kasoo qaad farsamado kale laakiin waxaa jira arrimo xasaasi ah oo taagnaa oo ay ka mid yahay macnaha maqaamka muqdisho sidee laga yeelayaa kheyraadka sidee loo qaybsanaya oo muhiim ahaa kuwaasna waxay u baahan yihiin in xal siyaasadda inta laga gaaro dastuurkaasna la dhammaystiro waa sidoo kale sidoo kale waan aragnay waaye aragnimadii aan u yeelanay doorashadii hadda laba kun iyo labayo tobankii waxaa la haminayay in la gaaro doorasho hal qof hal coda hadda way dhici waysay doorasho ka duwan ayaa dhacday waaye aragnimo ayaa laga soo bartay marka hadda waxaa loo baahan yahay in soomaaliya meesha ee laba kun iyo labaatanka ay tegi lahayd in hadda howsheedii ay sii bilaabato si doorasho tan ka duwan loo gaaro marka waa howlaha yaalla ee waaweyne ee qabyada ahaa ee socday oo loo baahan in la dhamaystiro dabcan arrimaha hadda taagan oo ugu soo horeysa horta waa abaaraha saa la socota dhammaan wadanka soomaaliya o dhan waxaa saameeyey abaar waa xaalad hadda taagan oo u baahan deg deg in wax loo qabto sidoo kale arrimaha amniga waa xaalad jirto oo waaqaca oo u baahan in sida ugu dhaqsaha badan ayadana loo loo wax looga qabto arrimaha uu madaxweynaha aadku carabkiisa ugu celceliyo waxaa ka mid ah cadaaladda bani aadamka cadaalad unbaa deeqdo wada gaari karto keeni karto inuu qofkii kalsooni ku qabo dowladda cadaaladda marka laga hadlayo marka waa in dib habeen lagu sameeyo garsoorka waa in dib habeen lagu sameeyo maxkamadii waa in dib habeen lagu sameeyo ama la dhammaystiro sidoo kale xabsiyadii la dhammaystiro sidoo kale baaritaankii la dhammaystiro ciidankii macnaha soo arurinaya xogta laftigooda inay yihiin xog karti leh oo macquula sida marka isku soo duubo macnaha waa reform aad ay aad iyo aad u weyn waa waxyaabaha marka howlo waaweyn oo muhiim ah oo kuwana deg deg ah ayaa horyaala caqabad maxaa ku noqon karay kula tahay caqabadaha ugu waaweyn ku hor iman kara horta caqabadda ugu horeysa waxay tahay in la maareeyo rajada ama hamiga laga qabo madaxweyne farmaajo iyo waaqaca dowladda ay qaban karto maana horta taa waa in la fahmo in sababtoo haddii dadkii ay filayaan in isbedel deg deg ah uu waddan ku yimaad muddo aada u gaaban waxaa dhici karta inay dadkii dareemaan disappointment ama macnaha inay niyad jabaan ayaa ah marka waa in dadka la fahamsiiyey dadka soomaaliyeed dowladda meesha waxa ay qaban karto siday u qaban karto goortay u qaban karto iyo sababaha ay u kala horumarsanaysa waa in dadka la fahamsiiyaa sidoo kale ilaha dhaqaalaha maanaa wadana kuma tiirsanaan karo macaawino wadana dhibaato kama bixi karo asagoo ku tiirsan dita macaawino so marka ilihii dhaqaalaha kuwii jirayna in la hagaajiyo kuwa cusubna in la abuuro kaba soo qaad tusaalaha soomaaliya waxay leedahay bad ay leedahay laba kun iyo lix iyo tobankii wax license oo la bixiyey oo official ah intaan ognahay ma jiro marka taasoo kale marka maadaama soomaaliya ay leedahay saddex kun ka badan oo kilomitr bada in sidii dhaqaalo looga abuuri lahaa ilaha dhaqaalaha ayada laftigeeda waa arrimaha ugu waaweyn oo muhiima si amniga wax looga qabto waxbarashada looga qabto caafimaadka looga qabto adeegii downimada looga qabto amniga wax looga qabto waxaso dhan waxay u baahan yihin dakli reform ka socda ee dhanka maaliyadda ka socda laftigeeda waa arrin aada u baahan in la dadalgeliyo oo ah sidii macnaha soomaaliya ay u heleed deen cafiis ay u heleed soomaaliya sidii lacag usoo daabacan lahayd soomaaliya sidii dhaqaalaheeda ay ay u maareyn lahayd at macro level ay u- ay u maareyn lahayd oo oo dowladdii ay marka dambe awoodi karto inay soo celiso waxaan loo yaqaan exchange ratekii eh, interest ratekii inay marka dambe ha, sarafkii ay ha, ay soo celin karto so marka howlo badan oo qabyo ah ayaa yaallo eh, oo u baahan in la dhammaystiro eh, isla markaana ila dhaqaalo oo dembig ah in loo helo si eh, howlahaas yaal loo qabto loo dhaqasho waay injineer maxamuud isla isla arrintaas howlaha ugu waaweyn aad leedahay wuu ku guuleysan karaa markiiba aqoonta aad leedahay Eh, tusaale ahaan soomaalia de waxyaabaa baahida u qabto abaarta waabad sheegtay oo maybe inuu fu- waxaa laga yaabaa baad tilmaa fursad fiican heli karo En, eh, waxaa kaloo jira ammaankii eh, howlaha arrimahan uu ka hadlay markaad fiiriso caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla maxaad u malaynaysaa mustaqbalka dhow iyo ra-iisul wasaaraha
saan rajeynaya horta rajadu way fiican tahay Eh, maadaama eh, ra-iisul wasaaruhu uu khibrad badan leeyahay qabadana way jiri karaan Eh, j- challenges way jiraan opportunity badanna way jirtaa ya wadankeena waa wadan qani waaye maaragtay laakiin u baahan in maaragtay resourcekiisa laga shaqeeyo oo so- oo macnaha eh, bulshadana looga faa'iideeyo Eh, macna dawladdu waxay u baahan tahay income ay u baahan tahay waxaan la-nahay lixdan conton milyan u baahna lacag aan kusoo samaysano ma fahamta kaasha marka waxaan ka rajaynaynaa macnaha eh, ama aan ogsoonahay inuu samayn doono inuu good governance inta sameeyo Dowlad oo waxa haa dowlad wanaaga oo institutionada isxabeeyo si ugu dhaqsaha badaneh kabacdina ah, wadanka investment u yimaado meeshaas ayaa marka wadanka ku keeni doona dhaqaale aada u badan maxaa yeele badeena hadda sida wasiirku sheegay waa iska furantaa macnaha kama faa'iidsano kheyraadkiisa Eh, macdan badanaa ka buuxda waxyaaba badanaa jira reer muxuu ahay xoolaheena si fiican loogama shaqeeyo macnaha oo adduunka macnaha competitors competition fiican kuma laha maaragtay waxaa laga soo celiyaa maxaa sacuudiga markii la geeyo waa la soo celiyaa marka waxaasoo dhan waxay u baahan yahay institution in la dhiso oo la wanaajiyo si macnaha adduunka kale xiriir fiican awgees marka waxaan rajeynaya inuu macnaha xiriirkaas la dhisi doono adduunka ee institution ka shaqey doono Eh, midda ugu u- u- macnaha aan kula talinayo macnaha ummadda soomaalida waxaa inay la shaqeeyaan eh, prime ministerka iyo madaxweynahaba oo aysan caqabada ku noqon iyagu laakiin waxaasoo dhan fura waxaa waaye siyaasad maanaa siyaasad xasiloon oo laisla fahmay oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee dadka soomaaliyeed iyo dowladda ay isla fahmeen ayaa fura u ah haddii aanan arrintaas dhankaas siyaasadda aanan laga heshiin waxaa adkaanaya tusaale ahaan hadda waxaan ognahay in amniga wax laga qabtay muhiim tahay si amniga wax looga qabto waa in dib u habeen lagu sameeyo ciidanka marka waa inuu jiro ciidan qaran manaha kuma tiirsanaan karno toma- maanaa tobanka sano soo socota haddana amsom kuma tiirsanaan karno si marka ciidan qaran aan u samayno waa inaan siyaasadda ka heshiino oo dan markaas kadib siyaasadda markaan ka heshiin inaan ciidankii ciidan isku dhafan oo tayale oo kartile oo la wareega ha- am- amniga soomaaliya inaan abuurno taana marka ma dhici karto haddaanan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii dadka deegaanka iyo dowladdii bulshadii iyo dowladdii aanu ku heshiin siyaasaddan so marka ma- tallaabada koowaad waxaa fura u ah eh, siyaasadda in siyaasad jihaysan ay xukuumadda la timaado waay dadweynaha ayaan ku noqonaya qadadka telefoonada ku jira si aan iyagana bal fursad u siino dareenkooda iyo taladooda iyo fikradooda aan u dhegaysano innagoo weli barnaamijka kulanka toddobaadka ku guda jirna telefishinka qaranka soomaaliyeed ee s n t v iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaadna inagala socotaan daawadayaal iyo dhegaystayaal halo salaamu calaykum walaal magacaaga iyo meeshaad joogto ibraahim miya ibraahim xaggee joogtaa walaal
wada jir wadajir muqdisho soo dhawow ibraahim eh, haddaad barnaamijka la socoto eh, ku soo dhawow sidee u aragtaa ra-iisul wasaaraha cusub ee madaxweyne maxamed cabdullaahi u magacaabay Eh, maxaadse ka rajeynaysaa maxaadse talo iyo fikir ku darsanaysaa
ibrahim maqal maqalku waad mahadsanta walal maqalka xoogaa yaro qaybaha dambaad moodaa inuu si isku yaro noqday marka waa ku mahad celinaynaa walal ibrahim aad baad u mahadsantaa taladaadana waan waan maqalnay inaad soo dhaweysay ra-isul wasaare aadna leedahay wasiiro ku habboon shaqada qaranka ha u dooro waad mahadsan tahay walaal qofka ku xiga asalaamu calaykum walaal waa kaa qaada xagga joogtaa cabdixakiim axmed warsame waa soo dhowow kusoo dhowow barnaamijka ra'yigaaga iyo taladaada iyo sidaad u aragto ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya
midda kale bulshada media waan dhex maraya in hadda aan sheegay aqoon wanaagsan oo bulshada kulun marka filadeeda dad waxay sheegayaan inaan madaxweynaha ka weydiisto kulun marka barnaamijku barnaamij siyaasi waaye marka ay bulshada sanaydaaniyada maqaale marka waxaan leeyahay haddii taageeradiisa hoosay kuma fasaxayaan oo qaranka loo jecelaya wasaarada iyo iyo madaxweynaha
waa tahay waa maadsantaha walaal dabcan aqoon-yahanada ka joogana waa way ka hadleen madaxweynena uu ka hadlay oo isagaa sheegay inuu ku qancay kula kalsoonaaday shaqadiisa sidaasna uu u doortay waana wa waana damaadsantaha walaal intaan aan marti usoo noqonin qof kaleetaan jeclaan lahaa inaan siiyo asalaamu calaykum walaal magacaaga meesha nagala soo xiriireyso maxamed cabdi maxamed gadow soo dhowo walaal waa kusoo dhaweyneynaa sidee u aragtaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre magacaabistiisa maxaad ka ku talin lahayd xilligan la joogo wasiirka batroolka waay waaya maxaad ku tiri sidaas waaya waa runta waaya waaya maxamed aad baad umaadsanta walaal maxamuud oo kasoo hadlaya doolow war na soo gaar intaan barnaamijka ku jirna waxa uu sheegayaa in magaalada muqdisho uu ka dhacay banaanbax aada u ballaaran oo ay isugu yimaadeen boqolaal kamid a dadweynaha ku nool caasimada muqdisho banaanbaxaas oo lagu taageerayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre isla markaana banaanbaxa waxaa ka hadlay dadweyne kala duwan oo ka yimid magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir qaybo kamid ah haddii aan usoo noqdo studio ay martida ila joogto aan wasiirka mar kale ku bilaabo wasiirka wasaare wuxuu hortegi doonaa hadda baarlamaanka soomaaliyeed inta aan aan maaragtay uusan galo wasiiro oona soo dhisin dabcan baarlamaanku iyagaa hore madaxweynaha usoo doortay isagana inay u codeeyaan aqbalaan baa laga rabaa maxaad u malaynaysaa inuu baarlamaanka kala kulmi doono
runtii rajo badan ayaa aan ka qabnaa in baarlamaanku ansixinayo sidaad u socoto baarlamaanka waxa uu kalsooni buuxda siiyey madaxweynaha qofkana waxaa keen xasanna waxaa keenay madaxweynihii oo madaxweynahana wuxuu aaminsan yahay inuu yahay xasan qofkii hawsha u fulin lahaa marka waxaan filayaa in kalsoonidaasi ay weli meesha jirto haddii alayirahna baarlamaanku ansixin doono
aqoontaada injineer maxamuud waxaa laga yaaba xildhibaano badan oo aan xasan maaragtay ra-iisul wasaare xasan garanaynin inay ku daawanayaan oo ay telefishinka kaala socdaan ama raadiha kaa dhegaysanayaan oo laga yaaba inay isleeyihin waa qof nuuce ah taasina dabcan ay saameyn ku leedahay go-aankooda waxa uu noqonaya marka uu baarlamaanka hortago toos markaad ula hadashid xildhibaanka ku daawanaya ama ku dhegaysanaya aan garanaynin ra-iisul wasaaraha maxaad kula talin laga yaaba in codkiisa ka walwalayo isleeyahay codkaaga meel munaasiba ummadda soomaaliyeed amaano ay leedahay maadaama uu yahay meel munaasiba dhig maasantada xildhibaanada waxaan waxaan maaragtay aan aan aan u sheegayaa in xasan khayre uu yahay nin macnaha qorshe leh oo macnaha qorshihiisa iyo wuxuu qabanaya kasoo shaqay doon kulleyta way weydii doonaan waxaan kaloo ka rajeynayaa inay macnaha ay ku qadariyaan qualificationkiisa iyo khibradda uu leeyahay iyo macnaha isaga afkaarta uu soo qorto uu yidhahdo waxaasaan idin qabanaya oo aysan waxyaabo kale eegin taasna ay ugu dhigaan meeshar macnaha oo haddii uu qabo waayo ay macnaha markaas way gocan ka gaaraan laakiin anigaasaan ku bartay xasan waa nin aamina waa nin hardworker ah waa nin macnaha saaxiibo kasba kara waa nin shaqaynayay more than thirty years shaqaynayay marka I don't say macnaha wax oo caqabad ku noqon kara laakiin waxaan rajaynaya inay macnaha ay taas focus garayaan aysan waxyaaba kale iska dhaafin wasiir hadda wasiir baa kaa ka tirsan dowladda sii dhacaysa waad arkaysaa dadka soo hadlaya dadku marba meelay joogaan maalmihii hore madaxweynaha waxaa la lahaa oo culays lagu saaraya ra-iisul wasaare fiican ra-isul wasaare fiican keen hadda ra-isul wasaaraha waxaad dareemaysaa dadka na soo waco o dhan qof kasta wuxuu leeyahy ra-isul wasaaraha waa taageersana laakiin waxaan ka rabnaa haddana wasiiro fiican wasiiro shaqadooda maaragtay si fiican u qaban kara oo hawsha loo diro fulin kara xukuumad noocee ah bay kula tahay inay maanta ku habboon taha waddanka runtii hamiga wuxuu yahay in tayo erega tayaa lagu laabanaya oo ah in wasiiro ama maaha dowladda keliya wasiiro keliya maaha laakiin mas-uuliyiinta uu magacaabayo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta uu magacaabayo prime ministerkaba inay noqdaan dad tayo leh oo karti leh oo kasoo bixi kara waajibaadka loo igmaday ayaa muhiim ah sidaan la soconno waddanka waxa uu geli doona haddii la yidhaahdo marxaladda gudhisa markii hore maanaa marxalad ayuu kusoo jiray oo ahayd waddanka in la xasiliyo hadda haddii la yihahdo insha allah wadankii dowladdii waa taabo gashay laakiin dhamaystira ubaahan tahay iyo horumar taana marka waxaan looga maarmayn dad kartidaas iyo aqoontaas iyo waaaragnimadaas iskale oo sii wado dowladnimadan gaarsiiyana soomaaliya marxaladda ay hadda joogto laba kun iyo labaatanka marxalad aada uga fiican meeshii ay joogtay maanta gaarsiiya so marka waxaan rajaynayaa laakiin waxaa muhiim ah in aan mas-uuliyiinteena laftigooda aan aamino in haddii madaxweynihii aan kalsooni badan siinay cod badan siinay rajo badan aan gelinay hadda ciddii uu farta noogu fiiqana waa inaan aan fursad siino laakiin haddii markii uu qof soo magacaababa aan leenaha maya qofkii aan rabnay ma ah hadda waxaa adkaanaysa laftigiisa madaxweynihii in mas-uuliyaddii aan u dirsanay iyo hamigii aan ka lahayn inuu gaaro sidoo kale prime ministerka laftigiisa maadaama kalsooni badan uu madaxweynaha siiyey haddana laga sugayay baarlamaanka inay cod siiyaan hadda mar haddii baarlamaanka ay cod siiyaan waxaa la filayaa inay asaga aaminaan judgmentgiisa ay aaminaan ay kalsooni ku qabaan in uu keeni doono dad tayare oo uu aaminsan yahay inay hawshaas fulin karaan marka waa inaan siina fursad ilan qofkii mas-uulka ahaa haddii aan u dhiibanay annagii haddaan u codaynay laakiin haddana inaan qaranka la qabsano wax macno badan ma samaynayso marka waa inaan fursad siino oo dadku ay soo xulanayaan ayaga ay mas-uuliyadooda qaadaan ayaga aan laakiin annaga hadhow aan la imaano dadka soomaliya haddii aan nahay xisaabtanka aan la imaano laakiin marka horeba inaanan dhihin o qofkii aada soo dooray waa qarad idan shanaan u dhiibanay lix iyo toban cashaa kasoo wareegatay haddaan lix iyo toban cash gudaheed inaan dhahno qofkii aad noo keentay waa waa qaldan yahay shaqadii aan ku dirsano waa qaldan tahay wixii aan kaa filayna maaha maana haddii sax maaha oo madaxweynaha in fursad la siiyo oo cidda uu u dhiibtay asaga mas-uuliyaddaas prime ministerka fursad la siiyo prime ministerka iyo bolis wasiirada fursad la siiyo kadib haddii waktiga markii la gaaro oo aan aragnay inay wixii aan filayn ay noqon waayo waan isdhihi karnaa laakiin lix iyo toban cash gudahooda iyo bili gudahooda iyo maanaha sanad gudahooda inaan ka daba qaybno dhahno mas-uuliyiintii hawsha waaguudana oga waxaa maraysaa inaan fursad u diideyno qofkii aan mas-uuliyadda u dhiibano waad mahadsan tahay intaana gabagabada gaarin gabagabada barnaamijkan ku dhownahay aan isku dayay inaan dhowr qofood dadweynaha aan fursad siiyo telefoonada ku jira si ay ra'yigooda inoola wadaagaan salaamu calaykum walaal magacaaga meeshaad joogto maxamed cabdimiya maxamed cabdi soo dhowo wadajir muqdisho walaal sidee u aragtaa mawduuca barnaamijkan aan uga hadlaynaa waa ra-iisul wasaaraha cusub mudane xasan cali khayre maxaad sideed u aragtaa magacaadistiisa maxaad ka ka rajaynaysaa
mahadsan tahay inkastoo hore u aadanay laakiin haddana aan wasiirka wasiirka si wasiir axmed wadadha qofbaa kusoo celinaysa arrinta inkastoo de madaxweyne isagu uu sheegay inuu ku kalsoon yahay kalsooni iyo aqoon u leeyahan uu ku keenay haddaad markaa midaba dhowr qof ayna weydiisa arrintaas ka jawaabta macnaha horta ereyga ah isma yaqaanaan sax maaha madaxweynaha qofuusan aqoon muusa dhaheen kalsooniyaan ku qabaa marka horta taa manaha madaxweynaha iyo iyo xasan khayre aqoon waa isu leeyihiin haddii ay noqoto mas-uuliyadda innaga waxaa habboon inaan mas-uuliyadda u dayno madaxweynaha madaxweynahan dooranay isagaan cod siinay isagaan kalsooni badan siinay isagaan manaa rajo badan ka leenahay haddii marka qofka uu noo keenay inaan dhahno madaxweyne haddana qofkaa noo keentay muxuu ahaa manaha laftigeeda waxay muujinaysaa inaan isaga kalsooni badan ku qabin marka manaha de saxna ma aha madaxweynaha fursad aan siino isagaana yiri xasan waan wada shaqayn karnaa isagaa tobanka milyan oo soomaali ka dhex doortay inuu yahay qofka ku haboon ay wada shaqayn karaan marka inaan anaga haddana aan kusoo celcelino dhahno ninka madaxweyne ninkaa noo keentay muxuu ahaa isagaana yiri dadka soomaaliyeed markaan wada fiiriyey ninkaanan ka doortay asaa ila shaqayn karo asaa ii noqonaya prime minister marka aan siino fursad madaxweynaha aan ku ixtiraamno go-aankaas sidoo kalene prime ministerkana hadii la yirahdo baarlamaanka hadduu ansixiyo isagana fursad aan siino ciddii aan wax u dhiibana fursad aan siino laakiin isla markiiba haddana inaan dhahno labada nin isma aqoon iyo waa laisu keenay cid isu keentay ma laha madaxweynaha isagaa xur ah isagoo ikhtiyaar leh isagaa doortay isagaa go-aankaas gaaray muddo shan iyo toban casho gudaheedan yaanan kalsoonidii iyo hamigii iyo rajadii aan lahayn yaanan muran geline aan ku taageerno madaxweynaha cidda uu yiray waa ila shaqayn kartaa isagaan udayno cid ku dhaantay go-aankaas ma laha cid ku qasabtay ma laha isaga marka judgmentigiis aan u dhaafno waad mahadsan tahay gudadaa waxa yidhahdaa haye haye maxamed macnaha prime ministerka cusub iyo iyo madaxweynuhu waa dad adduunka la soo shaqeeya adduunka waxaa lagu shaqeeya waxa la yihahdo job description macnaha responsibility lagu siinayaa waad ka soo baxaysaa waa macnaha systemkaas adduunka jira marka waxaan rajaynayaa inay macnaha taas ay shaqadaasaa socoto dadku inaysan ka hordegin marka wixii dhici lahaa iyo isfahmayaan iyo macnaha marka dad macnaha experience u leewayo adduunka sida uu shaqeeyo ha ha marka waa cadda aad iyo cadda laba qofood bal aan isku day inaan fursad siiyo gabagabada ay intaan martida siinin salaamu calaykum halo salaamu calaykum walaal magacaaga iyo meeshaad joogto saudigaana joogtaa magacaagana maryama cabdi soo dhowo walaal haddaad barnaamijka la socotay ra-isul wasaare xasan cali kayre sideed u aragtaa magacaadistiisa maxaad ka rajeynaysaa waaya warkaas war culus weeye maryama aad baad u mahadsan tahay walaal aad baan kuugu mahad celinaynaa walaal waad mahadsan tahay qof kaleetaan siiyo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal magacaaga iyo meeshaad nagala soo xiriirayso cabdullaahi maxamed dhaqane muqdisho aad joogtaa boondheere soo dhowo walaal haddaad barnaamijka la socoto ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya sida aad u aragto iyo waxaad ka rajeynayso waxaan u arkaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya inaan nahay soomaalida inaan aad iyo aad soo dhaweynayno aad ayaan ugu faraxsanahay xasan cali ayada waxaan leenahay insha allahu tacaala ninkii wax badan aan sugaynay ee soomaaliya inuu ku haweyneed inuu noqdo madaxweyne soomaaliyana aad baan ugu mahad celinaynaa runtii waxaan rajeynaynaa waxaa weeyaan in dhibaatada iyo muxuu ahaa soomaalida ka baxdo wax ku dhaqno waxaa soomaalida qabiilka ka baxayso ayna muxuu ahaa markii barwaaqii balbasha gaarayso ra-iisul wasaaraha waa u camalyeynaynaa waana taageeraynaa adiilaahay insha allahu tacaala dhammaantiin reedio muqdisho iyo wasiirada ku dhawaadin salaamaya waad mahadsantaha cabdullaahi walaal ruben aad baad u mahadsantaha qofka ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan siiyo intaan gabagabada aan sinay martida stuudio ayla joogta asalaamu calaykum walaal magacaaga meeshaad joogto cabdinuur miya cabdiwaaxid axmed maxamed xaggee nagala soo xiriiraysaa soo dhowo walaal muqdisho aad joogtaa adna xamar jajab haddii aad barnaamijka la socotay ra-iisul wasaaraha cusub sidee u aragtaa maxaad ka rajaynaysaa waaya maadsantahay cabdi waxaad aad baan kaaga mahad celinayna runta kheeradaada iyo dareenkaaga gabagabadiiba ayaanu nimid injineer maxamed xasan baan xaggiisa ku hormarayaa injineer dadka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha cusub labadaba fariintaada ugu dambaysa ad ujeedin lahayd maxay tahay fariinta ugu dambeysa waa inay taageeraan ra-iisul wasaaraha kana dambeeyaan soona dhaweeyaan maadaama aniga aan hubo inuu yahay nin maaragtay arrintaas kasoo bixi kara aamin ah hard worker ah khibrad badanna leh waad mahadsan tahay saddex sifaad ku tilmaantay aamin inuu yahay qof shaqo badan inuu yahay khibrad shaqana inuu leeyahay waad mahadsan tahay sidaas daraadeedna dadku ay kula shaqeeyaan wasiir gabagabadii xagga dadka iyo dowladda labadaba dowladda sidaa sheegtay maanaa september ilaa iyo hadda dowladda hadda jirta waxay ahayd caretaker ama dowlad kusisima soomaaliyeed waxay mudan yihiin inay helaan dowlad kartile oo u shaqeysa marka waxaan ka codsanayaa horta madaxweynaha waxaan ku ammaanayaa in muddo kooban gudaheeda labadaas biro gudahooda uu kusoo magacaabo prime minister waxaan ka codsanayaa marka baarlamaanka inay sida ugu dhaqsaha badan ayagana ay ugu ansixiyaan prime ministerka cusub iyo goriisa wasiirada si ay waajibaadkii iyo hamigii dadka soomaaliyeed ee muddada dheer sugayay inay ay u fuliyaan aanay dhicin in macnaha muddo dheer ay haddana naga qaato in dowlad kala wareegto dowladda hadda caretakerka ay jirto inaysan dhicin oo marka sida ugu dhaqsaha badan loo wajaho si abaaraha iyo dhibaat mana howlaha horyaada ee faraha badan ee dowladda cusube sugay ay dulbada u bilaabaan dadweynaha soomaaliyeed dhankooda runtii isbeddel ayaan dooranay madaxweyne cusubaa yimid prime minister cusubaa yimid fursad aan siino ay isbeddelkii ay noo ballan qaadeen ama anaga aan rajaynayn si ay ugu dhigaan mid run ah fursad aan siino waa mahadsantihiin daawadayaaliyo dhegeystayaal barnaamijka kulanka toddobaadka waxaa marti igu ahaa oo stuudiga ayla jooga wasiir maxamed mukhtaar ibraahim oo ah wasiirka badroolka iyo macdanta ee xukuumadda soomaaliya hadda waqtigeedu dhammaaday iyo injineer maxamuud xasan labaduba waxa ay aqoon dheer iyo wada shaqaynba la lahaayeen ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo khamiistii uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan kaloo u mahad celinaynaa dadweynaha qodobka telefoonka barnaamijka uga soo qayb galay meelaha kala duwan jooga waxaan ka cudur daaranaynaa inta iyagoo teleefonada ku jira waqtigooda way naga dhammaaday injineerada iyo farsamo yaqaanada raadiyaha iyo telefishinka qaranka iyagana aad baan ugu mahad celinayaa toddobaadka dambe barnaamijkaano kale intaanu isku arki doonno nabadgelyo